barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m-yada geeska africa
waa sabti bisha abrilna ay kow tahay sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada
n dhegeystayaasha waxaan ugu sheegi lahaa in horta horyaalka uu yahay mid xiiso badan
waxaan dhihi karaa horyaalkan banaadir ayaa dib u difaaca karta oo iyada laba guul daro keliya qabta horyaalkan hadda socda hadda loolanka ugu badan laba koox ayuu ayuu dhex yaalaa waa waa banaadir iyo iyo elman waana labada koox ee ugu hanashada fiican horyaaladii hore loo soo ciyaaray madasha dhallinyarada waxaad ku dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee horyaalka dalka soomaaliya ee muqdisho si habsamila uga soconaya waxaan sidoo kale dhegaysta laydin haynaa dhinacii heesaha
si yar muushu shubateena qaybaha dambe ayaad ku maqli doontaan ciyaarihii ayaa sidoo kale aanan ka marnayn marka horese kusoo dhowaada warkii dunida qaar ka mid ah warbaahinta maraykanka ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ay tijaabo ku hayaan aalado qarxo oo lagu dhex qarxin karo kombyuutarada laabtoobyada taasoo aanay arki karin qalabka waxbaare ee garoomada diyaaradaha caalamiga ah c n n iyo c b s ayaa ku waramay in saraakiil ka tirsan sirdoonka maraykanka ay u sheegeen in kooxda alqaacida iyo kooxda daacish ay isku dayayaan wadiiqooyin ay ku horumarinayaan walxa qarxa oo ay rabaan inay ku rakibaan qalabka elektroniga warka ayaa intaasi ku diraya in maleeshiyaadkan ay qalab wax lagu baaro ee qalabka wax lagu baaro ee erborada ay ku tijaabiyeen qaraxyada ay ku horumarinayaan hadda si ay isugu dayaan in ay ula soo koraan diyaaradaha bishii aanu kasoo gudubnay ayay ahayd markii ay dowladda maraykanka ka mamnuucday toban shirkadood oo ah kuwa diyaaradaha laga leeyahay bariga dhexe in rakaabka soo aadaya maraykanka aysan diyaaradaha la soo kori karin aaladaha elektroniga ah ee ka weyn mobeelada gacanta
kadib qabsashada garoon ku yaalla waqooyiga syriya isbuucan oo ay xulafada maraykanka horkacayo ka qabsadeen kooxda daacish waxay xulafadaasi awood u yeesheen hadda inay maamulaan ilaa iyo shan garoon oo ku yaalla gobolka laba sarkaal oo maraykan ah ayaa v o a u sheegeen in injineero maraykan ah iyo shaqaale kale ay hadda dayactirayaan garoon ku yaalla tabqa kaasoo ay ciidamada maraykanka iyo ciidamada dimuqraadiyadda syriya ay kala wareegeen kooxda daacish axaddii duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada aad xiliyadana kale dhagaystaan waxaana uu ku saabsan yahay horyaalka dalka soomaaliya qaybtiisii labaad barnaamijkan oo qaybtii hore toddobaadkii hore aad dhegaysateen nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo diyaariyay idinlana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa qaybta labaad uguna dambaysa ee dood aan ku eegayno horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya ee ka soconaya magaalada muqdisho waxaa marti iigu ah saddex wariye oo ka faalooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho waxaana ay kala yihiin maxamed cabdi muudey oo ka tirsan idaacadda raadiyo ciyaaraha ee magaalada muqdisho maxamed shuuriyo nuur oo ah wariyaha dhinaca ciyaaraha ee t v-ga universal ee magaalada muqdisho iyo ciidiid cabdiraxmaan aadan oo ah wariye ka tirsan idaacadda gool f m ee muqdisho sidoo kalena ka mid ah qorayaasha website-ka ka faalooda ciyaaraha ee qalinka ciyaaraha dot com ugu horeyn waxaan weydiiyey bal in ay warbixin iga siiyaan heerka uu hadda marayo horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya waxaa ku hormaraya ceydiid cabdiraxmaan aadan En waad mahadsan tahay nuur mar kale en dhegeystayaasha waxaan ugu sheegi lahaa in horta horyaalka uu yahay mid xiiso badan en horeyna waxa u dhici jiray in naadi uu ku hogaamiyo toddoba dhibcood sideed dhibcood sagaal dhibcood en laakiin xilligan uu ka bedelan yahay midkii hore isbedelka ugu weynina waxa uu yimid en khamiistii iyo jimcihii en markii laga badiyey naadiga l l b b jenyo hegan ay badisay sidoo kalena en galabta laga badiyey naadiga banaadir oo elman ay badisay oo hal dhibic hadda u jirta kooxda banaadir en sanadkan aniga waxaan isleeyahay saadaashu waxa ay noqon kartaa elman iyo banaadir in ay mid ku guuleysto uu ku guuleysto horyaalka en dekedu mashar yara sidoo kalena jenyo iyo horseed iyaguna iyo hegan mid waliba waa rabaa horyaalka inuu qaado laakiin aniga fikirkayga markii aan ciyaarahooda daawaday waxaan isleeyahay labada naadi ugu xooga badan waa banaadir iyo elman oo midkood uu ku guuleysan doono ogowna in isbedel uu jiro oo uusan hadda en koox dhigi kartaa koox kale ayaan ka awood badanahay inaysan jirin kooxaha ku tartamaya horyaalka n maxamed cabdi muudey adiguna ma ku raacsan tahay ceydiid Eh, waa sax ciidiid intuu sheega waa sax horyaalka hadda isbedelkiisa ugu weyn ama gabagabadiisa ayuu markaas maraya maxaa yeelay hadda waxaa la ciyaaray kulamadii koob iyo tobanaad Eh, maadaama horyaalka udii hore sagaal kulan uu ahaa hadda toddoba kulan ayaa u harsan kooxaha kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad Eh, taas oo markaasi eh, haddii ay guulo kala duwan ay gaaraan ay sii doonto fursad ah inay markaasi guuleystaan ama horyaalka ay- ay qaadaan marka eh, dekada iyo gaadiidka iyo kooxda hegan suuqa kaliibsiga oo hadda dhow xerbiir soomaaliya ayay ka sameeyeen saameyn badan walow ciyaartoy caana la kala qaatay haddana Eh, waxaan isdhihi karaa horyaalkan eh, banaadir ayaa dib u difaaca karta oo iyada laba guul daro keliya qabta horyaalkan hadda socda eh, kulanka jimcada ee la ciyaartay kooxda elman iyo kulanka degada ama waxaa ku guuleysan karta kooxda robert uu hogaamiyo elman oo iyada eh, ka faa'iideysatay eh, sanadkan xagga iyo ciyaaraha horumarka ay ku sameysay islamarkaana ee wacdaro ka dhigtay garoonka jaamacadaha iyo kanconis ciyaaraha ay ku ciyaareysa marka waxaan isdhihi karaa labadaas kooxood mid un ayaa horyaalka qaadi karta inta ka harsan kulamada horyaalka hadda socda ee soomaaliya n maxamed shuuriye kooxda elman sanadihii dhowaa n laguma aqoonin n heerkan hadda ay marayso marka maxay tahay maxaa isbedelay aragtidaaduse waa sidee adiga n kooxaha hadda eh, uga cadcad yaa isleedahay oo ay ku guuleysan doonaan ma la qabtaa ceydiid iyo imuudey Eh, hadda loolanka ugu badan laba koox ayuu ayuu dhex yaalaa waa waa banaadir iyo iyo elman waana labada koox ee ugu hanashada fiican ee horyaaladii horey loo soo ciyaaray tan iyo burburkii Eh, marka laga hadlayo elman maxaa isbedelay Eh, saddex sano ka hor way fiicneyd laakiin saddexdii sane lasoo dhaafay elmanti la yaqiinay ma ahayn haddana dib ay usoo laabatay elman waxaa isbedelay macalin eh, waxay heshay aada u daayar oo ka yimid wadanka uganda kuna dhashay wadankaas oo eh, ciyaartooyda waaye aragga ahayd iyo kuwii xerdhexaadka ka ahaa kooxda iyo kuwo kaloo ajaaniba inta isku keenay eh, tababar goob ku wada siiyey eh, niyadda u dhisay una sheegay shaqada uu ka rabo marka ay garoonka galaan eh, la xisaabtanka kooxda ayaa aada u adkaaday eh, waxaa wax badan iska bedeleen goobihii ay tababarka ku sameynaysay kooxda Eh, mar walba waxay agab hor leh oo tabar lagu qaato tan iyo markii macalinkan uu yimid ay kusoo kordhisay eh, xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho Eh, garoomo kale oo isla magaalada ayay tababar ku sameeyaan ciyaartoyda Eh, macalinkii ma noqonin nin isaga go-aankiisa uun ku koobay kaaliyayaashiisa eh, ciyaartoyda waaye aragga ee kooxda sida kabtan xasan cali roble babay ciyaartooygii eh, horey kooxda loogu yaqiinay eh, baruud iyo ciyaartooy kale ayuu tala ahaan marka eh, eh, ka talageliyay arrinta kooxda marka waxyaabahaas ale taasay ka mid tahay iyo waxaa sameysmaya eh, nurow shabakado eh, kooxuhu ay abuuranayaan oo taageerayaal ah in taageerayaashoodu ay yeeshaan eh, guddoono iyo xoghayn iyo in xafiis ay yeeshaan iyo in la diiwaan geliyo inay qaataan karar aqoonsi marka waxaan isleeyahay elman way heli kartaa xilli ciyaareedkan ee hanashada horyaalka kubadda cagta soomaaliya waa mahadsantahay ceydiid eh, goordhowd n asxaabtaadii adigaba waxaad ka dhawaajiseen eh, suuqa kala iibsiga ciyaartooyda marka eh, goorma ayuu ka bilowdaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda n ee soomaaliya Eh, kii sanadkanna eh, ciyaartooyda la kala qaatay ee la yaqaano ee soomaaliga ah iyo kuwa ajnabiga ah eh, maxaa noogu sheegi lahayd En waad mahadsan tahay nuur en horyaalka en eh, inta uusan bilaaban waa uu furan yahay suuqa en muddo ayuuna leeyahay uu ku furmo iyo muddo uu ku xirmo markii horyaalka qaybta hore ay dhammaato qaybta labaad inta aan la gaarinna xiriirku waa ay furaan hadda toddobaad ayuu furnaa ciyaartooy aada u fara badan ayaa la kala qaatay toddobaadkii ay xiriirku fasaxeen in ciyaartooy la kala qaadan karo ciyaartooyda ugu waaweyn aniga aan dhihi karo sanadkan ama qaybta labaad waa kooxahii u kala wareegeen waxaan ku tilmaami karaa kabtankii naadiga waxool gurxan oo isagu u wareegay naadiga gaadiidka ciyaaryahan aada cajiib u ah oo ka tegay naadiga hegan oo aaday kooxda banaadir oo la yidhaahdo maxamed larson cabdirasaaq ciyaaryahankii hore naadiga banaadir ciyaaryahankii xilli ka hor banaadir u dhaliyey goolkii ugu quruxda badnaa ee laga dhaliyo koobka kooxaha qaarad geeska africa cabdirasaaq oo isna ku biiray naadiga hegan ciyaartooy noocaas ah ayaa la kala qaatay oo aada loo filayay in kooxahooda ay sii joogi doonaan laakiin nuurow sida loo kala qaatay ciyaartooyda ayaan anigu dhaliilsanahay oo aan ka codsan lahaa xiriirka soomaalida kubadda cagta inay u sameeyaan qaab wanaagsan kooxaha waxaa jira in ciyaartooyda toos loola xiriiro ciyaartooygii oo naadigii u ciyaarayo jooga kooxdu inay toos isaga ula xiriirto isaguna uu dalbado inuu kooxdaas ku biiro waxaa ka wanaagsanaan lahayd in ciyaaryahanka loo sameeyo wakiil isaga wakiil ka ah in kooxdii uu ka tegayay ay hesho qarash maadaama ninkan haddii uu dhaawacmo iyo haddii waxgaaraan iyagu ay soo daweeyeen laga yaabo qaarkood inay qarash ku bixiyeen oo wadamo kale ay ka keeneen ciyaartooygii saas ahaa ayaa iyadoon waxba lagu kala qaadan kooxdii soo dalbatay uu toos isaga aadaya marka taas waxaan dhihi karaa xiriirka waan ka codsan lahaa inay sameeyaan qaab ka wanaagsan oo ciyaartooyda lagula kala wareego laakiin waxaa xaqiiqo ah in suuqa kala iibsiga horyaalka soomaaliya gaar ahaan qaybta labaad uu ahaa midkii ugu xiisaha badnaa ciyaartooy fara badan aada u fara badanna lala kala wareegay isbedelna uu yimid dhanka mushaaraadka ciyaartooyda iyo in ciyaartooydu ay qiimo yeeshaan oo kooxuhu ay kala dalbadaan waa gartay maxamed shuuriye ciyaartooyda idinka maadaama aad tihiin wariyaasha dhinaca ciyaaraha joogay dalka gaar ahaan muqdisho ma la sheegaa kooxaha ma soo bandhigaan qiimaha ay ku kala iibsadaan ciyaartooyda ma qortaan oo ma faahfaahin ma naga sii kartaa
runantii tan iyo markii hawshan aan bilaabnay ilaa waktiganba ma jirin nuurow ciyaartooy la yidhi adduun lacageed intaa la eg lacagtu intii la doonaba ha noqoto ama shilinka soomaaliga ha noqoto ama dollar ha noqoto laakiin cadad lacageed la tilmaamayo ma jirto markaad weydiiso mas-uuliyiinta kooxaha ciyaartooyda labsaxaantooda xiriirada xiriirada waxay kuu sheegayaan in sababo jira awadood aan loo shaacin karin waxaa laga yaabaa ciyaartooyda inay kala mushaaraad sarreeyaan waxaa laga yaabaa xitaa hadda ciyaartooyda ajaanibta ee dalka joogta in badi ay ka sarreeyaan ciyaartooyda horey dalka uga ciyaari jirtay marka si aan la isugu dhicin ciyaartooy kalena uusan uga caroonin kooxdiisa iyo bandhigii uu ku jiray iyo in kooxdii ay wajahda culays xagga ciyaartooyda ayay badi ku tilmaamaan inay u qariyaan laakiin way fiicnaan lahayd qiimaha intuu doonaha la ekaado in qiimo la og yahay ay noqoto iyo heshiisyada waa la qabaa caydid midda ah suuqa kala iibsiga xagaagan weliba qaybta hore markay idlaatay qaybta dambe loo gudbayo toddobaad unbaa udhexaysa in toddobaadkaas uu xiisan lahaa wuxuu ka tegay ciidid inta kale wuu sheegay bila muxiyadiin buraale kabtankii hore kooxda saxafi oo isagu si dhow ugu soo biiray xilli ciyaareedkan bilowgiisa dekada haddana khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo maamulka markii dambe uu kaga tegay shaqadii kooxda waxaana uu shalay ka mid ahaa ciyaartooyda golasha u dhalisay naadiga hegan kulanka ay la ciyaartay jenyo marka durbaba wuu ismuujiyey oo saddexda dhibcood ayuu u gacan geliyey naadigiisa cusub waayahay maxamed cabdi muudey waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo ciyaaryahanada hadda uga cadcad oo kooxaha heerka koowaad ee imika ciyaaraya inaad dhegeystayaasha la wadaagto waaya waa mahadsan tahay intaanan ciyaartooydaas aan magacay waxaan rabaa inaan ku darsado arrinta suuqa fursadeedan aan helo suuqa waxaa umaleysaa horta suuqa kariibsiga soomaaliya dadka waxay inta badan ka warqabaan warbaahintana aysan inta badan waxba wax badan ka weydin xagga iyo xiriirka waxaa laga warqabaa oo keliya iyadoo lahayo ciyaaryaer hebel xilligiisaa dhamaaday oo waxuu ku biirayaa koox hebel iyadoo suuqii hadda ugu dambeeyey dadkii xooga isku saaray ama xoog saaray aan kamid ahaa saxbiintii isku hoshay sidii markaas xog badan looga heli lahaa iina suurta gashay inaan kooxa iyo ciyaartooy badan oo lasoo bandhigayo aan meel isugu keeno kadibna aan markaas toos dadka aan ugu gudbiyo marka suuqa horta ma lahan waxaa loo yaqaano transfer fee ma lahan oo ciyaaryahanka khidmo uu joogo ama uu kooxda ugu fadhiyo ma lahan laakiin suuqa hadda soomaaliya ka jiro waxaa waaye free transfer waaye in ciyaaryaanka ko- markuu heshiis ka dhamaado isagoo bosman ah uu kooxdan ka tago koox kale uu ku biiro Eh, taas ayaa ka jirta soomaaliya taasna waxay keenaysaa inta badan in ciyaartooyda ay dhib- ay ku- ay sida shuuriya uu sheegay ay ku dhibaatoodaan warqadda markaasi kala wareega sida eh, ay koox kale ugu biiri lahaayeen sidoo kale waxaa jirta eh, ciyaaryahanada kale iyagana markaas ajaanibta laftigooda markay noqoto suuqan eh, kusoo biritaankiisa qaar badan ayaa dhib eh, ku qaba oo dhibaato kala kulma sida macalin ama ciyaaryahan oo kale kooxdan kusoo biira eh, waqti kooban kadib kooxda waxay u arkaysaa in ninkan uusan muhiim u ahayn ama uusan waxqabad badan lahayn marka ciyaaryaankii ajnabiga ahaa ee ka imaaday kenya ama uganda ka imaaday ama nigeria ka imaaday kooxda waxay isku- waxay isku dayaysaa inuu dib eh, dhaqso ay ugu celiso isagana eh, wuxuu markaas rabaa inuu eh, sii joogo xitaa haddii uu fiicnaa waayo inuu keedka ku qaato eh, lacagtiisii mushaaraadka kadibna kooxda uu la sii joogo taasoo inta badan kooxaha ay iyagana dhibaato u arkaan marka ma jiro boolis inta badan k- arrintaasi eh, kala saaro oo micnaha ciyaaryahanka iyo kooxda eh, eh, lagu kala saaro inta badan iyadoo ay jiraan ciyaartooy badan oo sidaasi ay ku dhacday Eh, dhinaca kale su-aasha isu weydiisay haddaan ku laabto Een, ciyaartooyda hadda uga cadcad ee horyaalkan ka ciyaareysa ee xagga goolalinta waxaa ugu sareeya horta ninka lagu magacaabo marcelo diombo oo u ciyaara kooxda banaadir kaas oo hadda tiradiisa goolasha afar iyo toban gool eh, ay gaarayaan waxaa kusoo xiga ronaldo yasini oo isagana u ciyaara kooxda ee lagu magacaabo ee elman kaas oo ah goolaliyaha labaad ee markaas ciyaartooyda ugu goolasha badan horyaalkan soomaaliya sidoo kale ninka u dhashay wadanka congo ee u ciyaara kooxda ee gaadiidka salanka ayaa isna leh sideed gool waa ninka keliya ee koongeeska ee ka ciyaara horyaalka hadda soomaaliya ee ka socda sidoo kale ciyaartooyda soomaalida kuwooda ugu goolasha fiican waxaa kamid ah awar shakunda nin lagu magacaabo oo kooxda jenyo xagga weerarka ku ciyaara kaas oo hadda tiradiisa goolasha ay gaareen ilaa iyo lix gool xidigaha soomaalida kuwooda ugu goolasha badan ayuu kamid yahay kabtanka kooxda j waa kabtanka kooxda eh, hegan jibriil xasan fariid ayaa isagana eh, hadda goolashiisa tiro saddex ay sii dhaafayaan markay noqoto xagga goolasha uu sisankan ka dhaliyo horyaalka eh, soomaaliya walow sidoo kale ay jiraan ciyaartooy kale oo aad u wanaagsan inkastoo xidigaha ee sanadihii dambe aadka haldoorada ugu ahaa qaranka sida ee, ragga aadka u caankasan aysan hadda dhaawacyo ay ku kala maqan yihin sida daadir amiin kabtanka kooxda banaadir oo kale dhaawac ayuu garoomada kaga maqan yahay ee, kabtanka kooxda jenyo ee, mima ayaa isagana ee, saddex gool dhaaf dhaafay golasha sisankan uu dhaliyay inkastoo isagana dhaawacyo uu la dhutanayay marka ciyaaryahanadaas ayaa ah kuwa ugu saameynta badan ee horyaalkan hadda socda sidoo kale waxaa jira nin lagu magacaabo awaka oo isagana kooxda horseed u ciyaara oo isagana top scorer fiican kooxdiis ka ah ee goolal fiicana dhaliyey iyo sidoo kale kabtanka kooxda horseed ee nuna hashimi oo isagana ah nin aada ugu dhex muuqda ee horyaalkan hadda markaas socda oo ah ciyaartooyda ee qaranka lagu tasha karay inuu kamid yahay ayaan filayaa ee sida uu kubadaha dhexda u ciyaaro iyo sida kooxdiisa uu saameynta ugu leeyahay marka ee raggaas ayaa ragga ugu saameynta badan xagga goolasha iyo xagga markaasi ee caawimaada iyo xagga ee muhiimadda kooxdahooda u yihiin intaba waa mahadsan tahay maxamed cabdi mudde eh, gabagabadii ayaan soo gaarnay ceydiid eh, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo bal inaadna xasuusiso ciyaaraha soo socda iyo hadda kooxda hogaanka haysa iyo kulamadii ugu dambeeyay adigoo soo koobay
waad mahadsan tahay nuur n horyaalka horta waxuu soo gaaray meel aada u xiiso badan meel aada xasaasi u ah n waxaa la dhihi karaa labadii kooxood ee markaas ciyaareysa ma ahan n qiyaas lagama bixin karo kooxda badin doonta laakiin kulamada harsan n kulanka ugu weyn ee horta laga ciyaaro horyaalkan ee maalintii ay ciyaarayaan warbaahinta iyo dadweynaha iyo dhalinyarada muqdisho ku noolba aad ka dareemeyso waa kulanka l l b b jenya iyo banaadir ay ciyaaraan labadaas naadi oo degmada wardhigley ka wada dhisan derbi ah n isyaqaana inta badan ciyaartooy saaxiibo ah sidoo kalena taageerayaasha ay isfoorjeeyaan anig kulankaas ayaan isleeyahay waa kulanka ugu weyn ee kulamada harsan kaas oo n isaguna dhici doona oo la wada sugayo laakiin elman iyo dekedo kale markay ciyaareyso waa kulan adag n hogaanka hadda banaadir ayaa haysa oo hal dhibic ka sareysa naadiga elman haddii aanan qaldanayn n saddex iyo labaatan dhibcood ayay leedahay naadiga banaadir n laba iyo labaatan ayay timid elman kaalin saddexaad waxaa soo gashay kooxda dekeda marka sidaas ayuu xaal ku yahay horyaalkuna n kuleyto kulamada ugu dambeeya ayaa la kala ogaan doonaa n cidda qaadi doonta waa mahadsantahay ceydiid ugu dambeyntii hal su-aal ayaan jeclaan lahaa inaan idiin qaybiyo oo aadna soo koobtaan Eh, haddii horyaalka uu sidan kusii socdo dhowrka sano ee soo socota ma u malaynaysaan intaasi ay wax ka tari karto ciyaartooy usoo baxda xulka qaranka soomaaliya oo iyana wax ka bedela guuldarooyinka eh, mar walba lasoo gudboonaada soomaaliya Eh, shuuriya ayaan ku hormarayaa adigoo soo koobaya shuuriya waxaan isleeyahay dhowr sano kadib xulka qaranka soomaaliya wuxuu noqon karaa xul isla qabsada laakiin waxay u baahan tahay waqti waxaan ka warqabnaa in la qabtay tartankii dugsiyada oo qaab horyaala loo ciyaaray ciyaartooy dhalinyaro oo wax ka soo baxday da-doodu ay ka hooseyso amaba ay udhexeyso shan iyo toban ilaa iyo toddoba iyo toban oo bandhigoodu aada u fiicnaa qaarkoodna da-aasba ay kasii hooseeyaan hadda waa la isku ururiyey macalimiinha loo sameeyey maalmaha ay waxbarashada ka nasanayaan khamiista iyo jimcaha iyo tababar joogto ah ku sameeyaan garoonka banaadir xulkii caadiga ahaa ee bisha soo socotay abril u diyaar garoobaya ka qaybgalka ciyaaraha jaanka ee qaaradan afrika ka ah koobka labaad ee ugu weyn marka laga yimaado koobka qaramada qaaradda waxay iyana lixdii bilood ee lasoo dhaafay tababar ku sameynayeen garoonka jaamacadaha ee magaalada muqdisho marka waxaan isleeyahay waxa qaran badbaadin kara ama sharaftiisa soo celin kara waxay tahay da-yarta oo hadda lagu sii barbaariyay kubadda iyo injirkooda maxaan ku rahdaye sidii la rabay loo diyaarin kara waktiga kan maskax ahaan ay yihiin dad hadda waxbarasho ku jiro oo diyaar garoobayo maskaxdoodu ay aada u fayaqabto marka kuwaas ayaan isleeyahay waxay noqon karaan sanadaha soo socda marka la siiyo jaaniskooda oo aan la hagranin hadday noqon lahayd xiriir ama dowlad ama shacab ama ganacsato waa mahadsan tahay maxamed cabdi muude adna maxaa ku dari lahayd waayahay aniga waxaan dhihi karaa qaranka soo aadan ha isbedel ayaa ku imaan kara sababtaana shuuriye ayaa sheegay maxaa yeelay tartanka youth leaga ee hadda dhammaaday ayaa tusaale ama wadabaxaad u noqon kara in ciyaarino badan oo iyagoo da-yara soo bilaaba kubadda cagta inay la jaan qaadaan xilliga soo aadan ee qaranka soomaaliya marka waxaan is leeyahay fursadaha ciyaartooyda ay ka helayaan horyaalkan marka laga tago waxaa kasii muhiimsan fursadaha markaasi tartanada kale ee barbar socda walow hadda xitaa gobolada xataa aad arkeysid in kooxaha ay ka keenayaan ciyaartooy oo ay ka dalbanayaan sida tartankii maamulgoboleedyadoo kale ciyaartooy laga reebay ayaa hadda kooxaha qaar u ciyaara sidoo kale waxaa jira ciyaarino kale oo kooxaha sida kooxda banaadir oo kale walaweyn ciyaartooy ayay ka keentay hadda suuqan hadda socda xirmay sidoo kale dekado kale ciyaaryahanada ugu fiican hadda u ciyaaraan walaweyn iyo gobolada ayaa laga keenay qaarkood marka waxaan isdhihi karaa marka mustaqbalka dhow waxaan raja waxaa rajada inay tahay in ciyaartooyda hadda youth leaga ciyaarayay inay noqon doonaan afarta sano ee soo aadan kuwo markaasi qaranka heerarkiisa kala duwan iyagoo isla soo jaanqaaday u ciyaari karaan taasoo wax badan ka bedeli kartaa xowlkii ama xoolalkii hore ee soomaaliya iyagoo aanan waqti badan helin guuldarooyinka ay ku dheci jireen sidoo kale dhibaatada weyn ee soomaaliya xagga futbolka haysato waxay tahay garoomada oo aada u yar garoomada lagu ciyaaro oo keliya ayay ku kooban yihiin kuwa kooxaha markaasi ay ku tababartaan marka haddii afar iyo shan garoon oo kale oo koox walba oo kooxaha u gaara hadday helaan oo ayaga ay ku tababartaan waxay noqon doontaa mid ma kale oo ay kusoo saari karaan ciyaartooy inay yeeshaan akademiyo ciyaarada ay soo saartaan garoomadooda ay kusoo saartaan waxyaaba iyaga u gaara marka garoomada aada waxaa arkeysaa koox weyn oo aanan haysan garoon macquul ah oo ciyaartooyda ay ku tababartaan ay iskula jaan qaadaan marka arrimahaasna waxaanfila in loo gudbi doono waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay muddey ceydid ayaan kusoo gabagabeyn lahaa ceydid adigoo soo koobaya aragtidaada ku aadan su-aashaasi ah mustaqbalka ma u aragtaa horyaalka haddii uu sidaan kusii socdo in xul wanaagsan uu kasoo bixi karo maaragta xulka qaranka soomaaliya waad mahadsan tahay nuur waa qabaa in isbedel soomaaliya kubaddeeda cagta way sameynayso haddii horyaalku uu sidan xiisaha badan uu kusii socdo laakiin qaranka soomaaliyeed aniga fikirkayga waxa uu yahay waa in horta kow loo helaa macalin qaranka soomaaliyeed qaramadii ugu dambeeyay oo baxay mid kasta oo baxa macalin cusub ayaa waday aniga waxaan kuaan ku dhiirin gelin lahaa xiriirka soomaaliyada kubadda cagta inay macalin magacaabaan soomaali ah hela tasiilaadkii u baahnaa maalin kismaayo taga ciyaaro fiirsada maalin garoowe taga maalin gaalkacyo taga maalin beledweyne taga maalin baydhabo taga soo arka ciyaartooyda soomaalida kii u fiican ee tababar qaadan kara kii qaranka lagu dari karo horyaalkana fiirsada oo kooxahana kula xisaabtama ciyaartooyda soomaalida inay dhiirigeliyaan oo ay safaan gaal ahaan goolhayayaasha markaas ayaa la heli karaa ayaan isleeyahay xul qaran soomaaliyeed oo na matela oo naga bixiya meesha ugu hooseysa inaan sanad walba ka galno laba boqol iyo sideed wadan oo fifa ay u samayso qiimeyn soomaaliya ayaa hadda ugu hooseysa bilihii ugu dambeeyey marka waxaan dhihi karaa dhanka macalinnimada ayaa nala ka haystaa waa in macalin la magacaabaa soomaali ah dadkii kala yaqaana ciyaartooy fiicanna soo xusha gobolada dalka iyo muqdishona ka xula aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen maxamed cabdi muudey oo ka tirsan idaacadda raadiyo ciyaaraha ee magaalada muqdisho maxamed shuuriye nuur oo ah wariyaha dhinaca ciyaaraha ee tv-ga universal ee magaalada muqdisho iyo ceydiid cabdiraxmaan aadan oo ka tirsan idaacadda gool f m ee muqdisho sidoo kalena ka mid ah qorayaasha website-ka ka faalooda ciyaaraha ee qalinka ciyaaraha dot com waxay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo barnaamijka madasha dhallinyaradana dhegeystayaal wuxuu idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaan naga xusuusinahay in barnaamijkaan- barnaamijkaasi qeybtiisii horena aada maqasheen toddobaadkii hore toddobaadkii horena isbedelo ayaa ka dhacay ciyaaraha horyaalka kubadda cagta soomaaliya waxaana hadda isla kooxaha ugu sarreeya dhinaca hogaanka ay kalayihiin elman dekeda iyo banaadir markaana ciyaarihii dibaddan aan ka codsada jamaal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kulamo xiise badan ayaa horyaalka dalka ingiriiska haddii aynu ku horeyno la dheeli doonaa maanta kulanka ugu soo horeeya naadiga liverpool ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga everton tottenham hosper ayaa u socdaali doonta naadiga banley halka naadiga horyaalka hogaaminaysa chelsea ay martigelin doonta naadiga crystal palace hal city iyo west ham united ayaa sidoo kale ballansan leicester city iyo stark city ayaa dheeli doonaa naadiga Un- manchester united waxay la ciyaari doontaa oo ay martigelin doonta west bromwich albion watford iyo sunderland ayaa dheeli doonaa fc barnmouth iyo southampton ayaa sidoo kale wada ballansan oo maanta dhili doona dhegaystayaal horyaalka dalka talyaaniga kulmo laba ayaa dhici doona naadiga saswala waxay margelin doontaa naadiga lazio romana waxay la ciyaari doontaa naadiga emboli horyaalka dalka spain villarreal ayaa la ciyaari doontaa naadiga eber atletico bilbaona waxay usoo socdaali doontaa naadiga asosuna real sociedad iyo leganis ayaa dhili doona malaga iyo atletico madrid ayaa sidoo kale kulamada maanta dhacaya ka mid ah xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal oo inila socodsiinayay xubinta ciyaaraha markaana dhegaystayaal aan ku nasanno codka hodan cabdiraxmaan iyo heesteedii siyar
waa tahay dhegaystayaal heesaasi waxay gunaanadu ahayd baahinteennii duhurnimo oo idaacadda dhallinyarada hodan cabdiraxmaan ayaa heesaas ku luuqaynaysay waxaase naga xasuusina in hooyadeeda aamine cabdilaahi ay sidoo kale heestan hore u soo qaaday waa anigoo ah jamaal axmed cismaan nuur xasan nuur bukhaari iyo bashiir abiikaroo dhammaantii isku duuban idinkaga tegaynaa si yar ma u shushubateen